tuuladan oo ay ku nool yihiin ku dhowaad lix boqol oo qoys oo isugu jira beeraley iyo xoolodhaqato ayaysan weli biyaha ka bixin afar xilli beereed gudoomiyaha tuulada baardheere cali jimcaale ayaa sheegay inay ku nool yihiin xaalad adag oo dhanka nolosha iyo sidoo kale xaalad caafimaad darro dadka ku dhaqan tuuladani
maya beer ma jirto beer ma jirto beeraheena belbeliyaa ku yaalo shiilkaa kugu cunaayo abeesidaa kugu cunayso nacaaskaa kugu cunaayo beeraheena belbeliyaa ku yaal wax naga baxo biyaa ma jiro buqda kasti yar oo webiga oo wado buqdaa leexsatay buqda leexsatayna beerahay ku wataa wallaahi maryama horta khasaarada ama dhibaatada keligeen oo baardhigaa keligeed ma aha dhowr tuulaa ku nahay maxay dhahan wax la koobi karna ma aha beer dhan oo intaasu quus shan boqol iyo toddobaatan iyo sagaal quus tacba jireen oo maxay dhahaan kaabkaab laga haystay biyaha ku socdaan tuulooyin kaloo annagana lamid ah jiro sida maxay dhahaan tuwaarey ay biyaha ka socdaan gaashaanle maxay dhahaan maajaay kolmis yarow ilaa iyo jameeca isku cuduraan nahay inkastoo cudurka la kala culis yahay sababta annaga buqda tuwaarey iyo baardheer inta udhexaysa weli tuwaarey u dhawey ka baxday beerahayna kordhaco hayshaa wallaahi tuula ahaan wax nolol oo yaal malaha dadka waa la bara kacay dad qaarkiis xamar ay galeen dad barigaanay shaqo u aadeen dad qoraxsinkaanay shaqo u aadeen ninkii xayashiisa laabiiso ninka kale waa yeelaan tuulada xoogeyr waa lasdhaamaa dad yaroo xool dhaqato a dhex joogo dadkaasa wax ugu dhex aaraarurnaha saas nolosha ugu dhignaa afar fasal ay biyaha nagu socdaan afar fasal ay biyaha nagu socdaan waxa uuna sheegay inaysan weli beeraha ka bixin biyaha iyadoo dadka qaar ay u barakaceen magaalada muqdisho oo weli ay ku maqan yihiin halka kuwa kalena ay shaqo u doontaan tuulooyinka fogfog si nolosha reerka loogu dabaro waxaana sidoo kale ka jirta tuulada xaalad caafimaad darro maadaama aysan tuulada xarun caafimaad lahayn islamarkaana uga sokeynin tuulada maandheere oo toban kilomitir qiyaastii u jirta caafimaad darana waa inay haystaa caafimaad daro annagoo ebelba soo hoy laheen haddana caafimaad daro ee biyihii noo keen meel biyi ka baxeen dhibaatayadaa iska badan caafimaad darada tuulada haysa waxaa kamid ah hergab iyo malaariyo iyo maxay dhahaan kor cuncun iyo deef waxa la yidhaha deef deefaan indhaha indhihi jablaya indhihi yararka indhihi ewerwa habraha habraha oo dadka waaweyn ee ilmaha la jinaha u daro ya goob caafimaad wax noogu sukeeyo maandheer wax noogu sukeeyo male oo noo jirto toban iyo kow kilomitr maya dhabooyinka waa ku jiraan markaan rabno ina joor soo aadno waxaa yeelnaa annaga webiga dhinaca oo baraysaa ka saarannahay dhinaca qoraxsimaysaa usoo gudubnaa doon oo maxay dhahaan muuse muusey ah oo jirgaama la xerxari ahaa webiga saaranay taasaa qoraxsin ugu soo tillaabnaa markaa qoraxsin nimaado kadibaa bajaajooyin wacanaa ah sida noogu soo qaado maxay dhahaan joor ma ahan tuuladan oo keliya tuulooyinka ay weli biyaha ka bixin iyadoo marka ay rabaan magaalada jowhar in ay u safraan kusoo gudbo doon macmal ah oo ugu badnaan qaada saddex ruux sida uu sheegay guddoomiyaha